isbeddel ballaadhan ayaa ku yimid goobaha ganacsiga ee ku yaala caasimadda maamulka ee sii khaatumo ganacsatada ayaa waxay bilaabeen inay goobaha ganacsiga ay leeyihiin inay muddo dheer ay furnaadaan xilliyada habeenkii ah ugu horreyn arkaasi ayaanu waxaanu wax ka weydiinay faarax bilo cabdi oo ka mida ganacsatada xarumaha ganacsi ee kala duwan kuleh magaalada laascanood waa rayaan baa layihahda rayaan kafe wuxuu ku yaalla magaalada dhexdeeda saacadda kulle haddan aanu wada hadlayno aad ii timaadeen ama aad soo marteen inkoo waddada maraya hadda waa koob iyo tobankii weeyaan maxaan ku rahda xilli walbana waanu furannahay ganacsiguna hadda marigii hore siduu ahaa iyo hadda waa kala duwan yahay different baa udhexaysa hadda suuqa habeenka o dhan waa la wada ganacsanaya dadka hudhalla qaybo qaar waxaad arkaysa iyagu inta ay habeenkii furaan haddana labayo tobanka habeenne markay gaadhaan qolo qayb kale cusub soo gelayso oo ilaa iyo waagu furnaadaa sidoo kale dadweynaha kala duwan ayaa u soo adeeg doonta xilliyada habeenkiia iyagoo sheegay in nabadgelyo wanaagsan ay qabaan marka ay xarumaha ganacsiga iyo goobaha ay danta ka leeyihiin ay yimaadaan sida ay sheegayso miski aadan jaamac oo ka mid a haweenka degmada laascanood waxaan ka mid ahay bulshada reer ss alxamdulilaah waxaan dareemaynaa deganaan xasilooni nabad iyo weliba jawi jawiyadii hore ka bedelan goobaha ganacsiga oo hadda labayo tobanka habeennimo haddaad u baahato wax alaale waxaad u baahataa suuqa kasoo gadan karto haddii meyr kaa xanuustaad dhakhtarka geysan karto wax alaale waxaad u baahan tahay kowda hadday noqoto shacabkii oo dareemaya farxad aanay horey u dareemi jirin lug baan kaga tagaa anigu waxaan deganahay xaafadaha yaro dursan baan deganahay lug baan kaga tagaa goolada gurigayga anoo moobeelkayga iyo dahabkayga iyo waxay agabkayga sitaan gurigayga nabad ku tagaa goobahaasna waa lagu caweynaya wax dhibaata iyo wax qashqashaada iyo qanacsanaan baan ku noolnay alxamdulilah cabdirasaaq maxamuud oo ka mid a dhallinyarada magaalada laascanood ayaa sidoo kale ka hadlay xilliyadani kala duwan iyo isbeddelka inay habeenkii adeegyo kala duwan ay dhallinyaradu helaan iyo goobaha ay isugu yimaadaan wallaahi anagu dhallinyaro ka dhallinyaro ahaan dee waa iskaga caweeyaa meheradaha kowda labada waa iska furan yihiin adeegyadu waa boqolkiiba boqol meherad kasta waa iska furan tahay xilligla doonaa laga rawaxaa wallaahi meheradaha cawsiyada soo kordhay oo de ganacsiga magaalada kusoo kordhay de waa way jiraanoo waa meherada fiicfiicanoo dee caweys fiicanoo dee dhalinyarada himika si fican uga caweyso shaa caangeellaa baa lagu cabaa haddaad labada himina timaad waad ka helaysaa canab axmed maxamed waxay goob ganacsi ku leedahay bartamaha magaalada laascanood waxay sheegtay inay habeenkii xilli dambe ay ka tagto sidoo kalena ganacsigooda uu ka kooban yahay qaybo kala duwan waxa weeye habeenbarhkii baanu ka rawaxnaa meheradaha meheradahaygu waxay ka kooban yihiin cuntooyin waxay ka kooban yihiin sharaabo waxay ka kooban yihiin waxyaalaha ganacsiga ah waxaan ka rawaxaa koob iyo tobanka labayo tobanka inta udhexaysa ayaan ka rawaxaa keligay baa rawaxa halkaas wadadaan maraa nabadgelyo awgeed ayaan ku seexdaa kusoo toosaa waxa weeye aad iyo aad iyo aad iyo aad bay khaatuma noogu fiican tahay alxamdulilah horumar baan ka gaadhnay nolol fiican baanu ka gaadhnay nabadgelyo fiican baanu ka gaadhnay waxa weeye aad iyo aad baan maxay ahayd u mahadinay khaatumo aad bay noogu fiican tahay suuqa caasimadda maamulka esii khaatumo oo ku rokacay iyagoona sheegay in ay macaamiil fara badanba qaarkood ay ka helaan furaanshiyaha goobaha kala duwan ee ganacsiga isugu jira cisbitaalada iyo adeegyada kala duwan ayay dadweynuhu si weyn u helaan cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood